ano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka guud ee qaranka nuur jimcaale faarax waxaan wax ka weydiin doonaa howlaha ay qabato hanti howlaha ay qabato hay-addaasi iyo weliba eedeymaha ku saabsan musuq maasuqa iyo hay-adaha dowladda sidoo kale dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona nuur nuur marka ugu horeysa kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal marka hore waxaa laga yaabaa in dad badani aanay si weyn ula socon shaqada loogu talagala hanti dhowrka qaranka inuu qabto maxay tahay shaqada hanti dhowrista ee aada u haysid soomaalida
okay aad baad umahadsan tahay falastiin waana kaga mahad celinayaa adiga iyo v o e-da iyo dhammaan dhegeystayaasha soomaaliya taa kadib waxa weeye hanti dhowristu waxa weeye waa dhowrista hantida qaranka soomaaliyeed hantida oo isugu jirta hantida guurtada ah iyo hantida maguurtada ah waxaan samaynaa baaris oo aan ku samayno hay-adaha dawliga ah hay-adaha ay dawladdu bar leedahay iyo hay-ada hay-adaha ay dawladdu dhammaantood leedahay contractiyada dawladdu ay la gasho wadamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye hantida iyo dhaqaalaha ay bixiyaan deeq bixiyayaashu inay ku baxday jidkii saxdaa lagu talagelay in kale marka waxa weeye baarista hore waxaanu baararaa oo baaris ku samaynaa muxuu ahaa bood buugga ay soo qortaan wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ah ay u soo qortaan wasaaradda maaliyadda oo ay codsanayaan dhaqaalaha iyo woorada warranis waxala la yidhaahdo warranisku waxa weeye marka hay-ad ama wasaarad ama tiam dawliya ay dalbanayaan dhaqaale ay ka dalbanayaan wasaaradda maaliyadda waxaa xisaabiyaha guud ayaa lasoo weydiistaa lacag lacagta markii lasoo weydiisto inagu noo soo gudbiyaa inaguna budgetkii wasaaraddaas hay-addaas ama groupkaas ayaan verification ku samaynaa oo baaris ku samaynaa inuu waafaqsan yahay sharcigii iyo inuuna mawaafaqsanayn
marka yaad hoos tagtaan adiga gaar ahaan oo kusoo magacaabaya marka hore
aniga magacaabisteyda madaxweynaha isoo magacaabay laakiin hay-addu waxa wey waxaanan accountable u ahay oo aan accountable macnihii aan u ahay ila xisaabtamaya waa waxa weye baarlamaanka baarlamaanka ayaa ila xisaabtamaya hay-addinadu hay-ad madax banaan weye ka madax banaan saddexda laamood oo dawladda xeerdejinta iyo muxuu ahaa executive-ka oo oo fulinta ah iyo judiciary waan ka waan ka madax banaanaha marka wadaday u martaan marka aad dooneysaan in aad daba gashaan qarashaadka ay dawladdu bixinaysa ama kuwa hay-aduhu soo codsanayaan xaggee ayaad martaan waxaan samaynaa tiam baan u yeeraa ka tirsan hay-adda hanti dhowrka waxaan assignmentiga ama ama shaqada ay qabanayaan baan u sheegaa iyo qaabka ay tahay iyo baarista ay samaynayaan inay tahay mid dhaqaale mid muxuu ahaa shaqaalaha iyo shaqada iyo shaqaalaha iyo meesha ka socota iyo in wasaaraddaas hay-addaasi ay marayso dariiqii dawliga ahay in kale oo compliancega afka ingiriiska lagu yiraahdo taas ayaan marka aan u sheego oo aan shaqadii u iclaamiyo ayaan waxaan samaynaa subaxii aroortii ama oo ah eid o'clock marka shaqada lasoo galo ilaa toddobada inta udhexaysa ayaan waxaan tagnaa meeshii loogu talagalay in la baaro qasnada dhexe ayaan siil garaynaa oo waxaan ku dhejinaa xaba waan xabagaynaa xabagtii iyo siilkii waan ku dhejinaa xabsiiska xisaabiyaha wasaaraddaas hay-addaas ayaan iyadana siil garaynaa siil baan ku dhejinaa warqad iyo xabag baan ku dhejinaa deetana mar mid mid baan u baarnaa faylashii ayaan baaraa waxaan fiirinaa meesha waxa kaashaga ku jira waxaan baaraa buugaagtoodii iyo loog buuggoodii baan baaraa in ay waafaqsan yihiin sharcigii iyo inayna waafaqsanayn miisaaniyadoodii baan banaanka keenaa oo inagu mar wasaarad kasta iyo hay-ad kasta miisaaniyaddii loo baasgareeyey oo baarlamaanka loo baasgareeyey ayaan haynaa isticmaalkii oo ah madaxyo harris iyo sub harris baa maraykanka laga yidhahdaa iyo wadamada qalaad inaguna waxaan ihahnaa sub harris iyo harris baan ihahnaa madax kasta lacagta ku jirta inta ay la eg tahay inta laga isticmaalay inta koorar kasta in la isticmaalo ay ahayd inaan inaan la isticmaalo waxa ay leeyihiin waanu isticmaalnay oo ay leeyihin waan kusoo gadanay baqaaradoodan tagnaa haddii ay wasaaraddu ama hay-addu baqaar leedahay baqaarkeedaan kuraa rasiidyadii baan weydiinaa oo rasiidyadii kolkaan weydiino waxaan weydiinaa waxa la soo gaday inay jiraan iyo in kale hay-ado ayaa deeq hela wasaarado ayaa deeq hela deeqihii la helay waa in meesha laga helaa gaadiid baa lagu gadaa gaadiidka inaan lagu qorin magacyo shaksiyaad oo gaadiidkaas gaadiid dawladeed u noqdo oo wasaaradda ka sharciyeysan hanti combyutaraad hadday tahay haddii ay tahay motooro haddii ay tahay infrastructure kale ama aalad kale hadday tahay waxaanu eegnaa horta wixii meesha ma yaallaan hadday yaallaanse sidii saxdaa ma loo isticmaalaa shaqaalahaanu baaraa numberka shaqaalaha meesha joogaya ma yihiin shaqaalo u tababaran shaqada ay qabanayaan ma yihiin shaqaalo soo shaqo taga oo shaqada saxiixa in iyo out saxiixa oo oo log ma leeyihiin shaqaale ma leeyihiin shaqaalaha meesha joogaya shahaadooyinkoodii iyo macluumaadkoodii iyo profilekoodii xafiiska shaqada ee wasaaraddaas hay-addaasi ma yaalaan ku dhan yihiin waxyaalahaanu aada u baaro waxyaalahaasa ka mid a marka weli shaqadaas ma qabateen a hadda noo sharxis waan qabanay toddoba iyo toban wasaaradood baan baararay hadda waxa weeye inta badan sanadkan anagu shaqadayda waxa weeye sixid sababto ah wax shaqa naga horreysa ma jirin marka waxa ugu weyn oo dhibka ahi waxa weeye hal ruuxa wuxuu isku yahay xisaabiyihii qasnajigii iyo lacag bixiyihii kii lacagta qabanaya kii lacagta bixinaya marka arrintaa waxa weeye waa conflict oo waxaa keenaya separation of duties waxa afkan ingiriiska lagu yidhaahdo
ama mas-uuliyadii on mas-uuliyadda oo aan kala socnayn oo hal qof isku haya hal qof isku haya marka dhibkaasi ayaan u kala sheegnay waxaanu nihi horta qasnaji waa inuu jiraa baqaarahay waa inuu jiraa xisaabihi waa inuu jiraa shaqooyinka waa inay kala kala duwan yihin sidii dawladdii maxamed siyaad barre ka horreysada ay ahayd shaqooyinka marka sidaa markii loos abuuro muxuu aha hay-addii inay agaasimayaashii loogu talagalay leedahay agaasim waaxiyadii loogu talagalay inay leedahay shaqooyinkii loo igmaday inay hayaan hay-adaha qaar waxay helaan macaawino mucaawinadii in ay gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay iyo in muxuu ahaa la fududaystay in kale marka ma wasa haddii la gaarsiiyey waxaan weydiinaa logbook inuu jiro in kale meeshii gaarsiiyeen waktigay gaarsiiyeen qaadistii gaadiidka lagu qaaday dadkii la siiyey deliveryga qaaday oo macnihii shixnadii geeyey gobolkii ama degmadii ama meeshii loogu talagalay ama xaafaddii loogu talagalay in dadkii la helay magacyadoodii la hayo iyo in kale haddii aan lahayn sabab baan markaa weydiinaynaa meeshaa marka investigation baan ka bilownaa shidaalka iyo waxyaalaha kale oo ay wasaaradaha hay-aduhu isticmaalaan in uu waafaqsan yahay shuruucdii loogu talagalay sahay safarta waxa la yidhaahdo oo wasaaradaha iyo hay-adaha dawligaha la siiyo oo qofku dibadda ku aado in sidii saxda ahayd loo maray inaan loo marin hantida maguurtada ah ee wasaarad ama hay-ad walbaaba leedahay ee la kiraysto wasaaradaha qaar baa waxay sharci ka dhigteen iyo hay-adaha qaar inay kiraystaan hantidii dawladda oo halkaa lacag macnihii dawladdii laga laga marin halaawsanayo laga sameeyo oo misena dadka wasaaradaha qaar baa waxay sameeyaan iyo hay-adaha qaar acown bay waxay ka furtaan xawaaladaha maxalliga ah marka iyadoo bangigii dhexe u yaallo taa marka waxay caddaynaysaa in meesha uu ka jiro corruption corruptionkaas investigation baan ku samaynaa marka sheegaga notebooga iyo iyo wararada ay qorteenna waan basiirana marka ilaha dhaqaalihii hadda dawladdu ay leedahay sida hadday noqon lahayd dekadoo kale garoonka diyaaradahoo kale canshuuraha la qaado iyana dabagal ma ku samaysaan mise wasaaradaha unbaa ku egtihiin hadda hadda waxaa naga soo dhammaaday baaris aan ku sameyneynay dekedda airboorka baaris baan hore ugu sameynay iyo waaxda socdaalka iyadana waxa weeye bishan hadda soo socota ayaan gebagabaynaynaa haddii laa yidhaahdo airboork dekeda waxa weeye waxyaala cillado badan baa jiray cilladaha jiray waxa weeye hadda riboorkii madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ra-iisul baarlamaanka inaan la wadaagna rabnaa waxa weeye dekeda markii markab kusoo xirtoo kale markabka tareela traag baa dabada loo geliyaa wixii waa laga qaadaa berigii hore waxaa jiri jiray waxa la yidhaahdo storage ama magazinaajo wax aftalyaaniga lagu yidhaahdo waxaa kaloo jira waxa la yidhahdo kooli weyn iyo kooli yar yani meelaha alaabta hadda ninka hal containero dahaba keenaya iyo kan hal containero dacsa keenaya isku sibaa loo cashuuraya taasi waxaa sababta keenaysaan waxay tahay magasinaaji lama sameeyo storage lama sameeyo lama tiriyo lama ogaado wixii waa la mariyaa sidaasaa loo mariyaa marka hadda brocesskii in la maro oo sidii sharcigu ahaan jiray lagu soo celiyo sida sharcigu maraykankaba uu yahay oo bort authorityga uu maro in la marsiiyo taa ayaan maaragtay aan soo jeedinay taladaasna in la qaato ayaan rajeynaynaa
haddii ay dhacdo in aad musuq maasuq aragtaan ama howl aan si fiican u socon ama wasaaradaha qaar aad aada aragtaan sidee dowladda iyo wasaaraddaasi iyo mas-uuliyiinta kale idinka sarreysa aada u wada shaqaysaan marka ay timaado in aad xal u raadisaan ama musuq maasuqaas oo kale la dhameeyo kale sidee wada shaqayn intee la egaa la leedihiin dowladda yaase idinka sarreeya oo u gudbinaysaan marka aad aragtaan inagu hay-ad afarta hay-ad madax banaan baa nahay oo cid naga sarreysaayo ma jirto laakiin waxaa jira hay-adaha aan wada shaqeyno oo ah tan sharci dejinta iyo
baarlamanka ha marka waxaanu samaynaa wasaaraddii aan ku helno wasaarada aan qaladaad ku helnay baa jira iskuulaad waxaa jira dad shaksiyaadii laska siiyey dowladihii hore xitaa tan maa kuwii hore ay siiyeen oo dadkii ay ku ganacsanayaan oo hantidaasi ay tahay hanti ummadda soomaaliyeed qaladaadka aanu aragno marka waxaanu yeelnaa wasiirkii markaa arrintaasi ay qusaysay ogeysiin baanu siinaa ra-iisul wasaaraha ogeysiin baanu siinaa madaxweynaha ogeysiin baanu siinaa ra-iisul wasaaraha ogeysiin baanu siinaa sida brocessku yahana waa sidaas wey guddoomiyaha baarlamanka ha marka sagaashan cisho gudahood ayaan waxaanu ku codsannaa in qaladkaa aynu aragnay in la soxdo haddii aanu helo wasaarad ama hay-ad ama shaksi gacmaha kula jira boob hantiyeed taa waxa weeye hay-adaha nabadgelyada aan islamarkaaba aan u gudbinaa
waa mahadsantaha markan su-aalihii dhegeystayaasha ayaan gudagelaynaa waxaan rabaa dhegeystaha ugu horeeya bal su-aasha uu qabo
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa mustafa bashiir xasan oo ku magac dheer dalbiero ama baxaar labadaas waxaana kaala soo hadlayaa magaalada muqdisho wax fikira ma qabo laakiin su-aalaan qabaa in aan mas-uulka meesha fadhiyo aan weydiiyo awood ma u leeyahay in uu hor istaago haddii uu arko hanti hanti qaran oo la musuq maasuqayo
ha walaal aad baad umahadsan tahay waa su-aal meesha ku jirta anigu haddii aan arko ama hay-adda ruux ka shaqeeya uu arko musuq maasuq gacanta markaa lagula jiro horta hay-adda nabadgelyada ayaan u yeeraynaa iyagaa qofka qabanaya waxaa jira dad shaksiyaada oo mararka qaar waxaa soo weliba anigu xamar baan jooga aan ka shaqeeyaa waxaad arkaysaa shaksi soo daabacanaya buleteyin qalad ah oo intee tago muxuu ahaa stationary xamar ku yaala soo shaabadaystoo keensado dadka lacag uga qaadanaya iyadoo aan marka inagu time investigation baanu ku sameynaa markaanu ku sameyno sababtoo ah waxii dadka dadweynaha looga qaadayo canshuur waa in ay ka timaadaa xafiiska xisaabiyaha guud shaabadiisu waa inay ku taallaa inagu waxaan tirinaa buleetooyinka xisaabiyaha guud uu siiyo wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga oo lacag lacag qabashada ah waxyaalaha marka dadka qaar oo tuuganimada ah ay sameeyaan oo waddanka la iska caadaystay oo in intaasoo sano ayaa dhib ka jiray oo dawlad la-aani ka jirtay waxaa dad badan caadaysteen inay dadka si sahla lacag uga qaadan karaan oo ku boobi karaan iyagoo dharkii dawladda wata taa marka inagu waan qabanaa kolkaan qabanana durba waxa weeye hay-adda sharcigaan la tilifkana
waa mahadsan tahay nuur waxaa jira hanti badan oo dowladda uga xaniban dibadaha ayna adag tahay in dib loo helo ama deymo iyada lagu leeyahay ama caqabado kaloo jira maxaad shaqaha oo ah ilaa hadda idinka idinkaaga suuragala hantida soomaaliya ay leedahay ee dibadaha ku xaniban
hantida dibadaha ku xayiran oo soomaaliya ay leedahay xafiiska iyaga hanti badan baa ka register garaysan hantidaa ka register garaysan waxa weeye waa hanti dawladdu markii ay capacity building laga sameeyo ay xoogeysato lala soo wareegayo hadda xilligan hadda la joogo soomaaliya intaasi dawlad la-aan ahayd wadamada hantida soomaalida ama guurtada ay taallo soomaaliya deyn ku leeyihiin shirkadaha badan oo sida somalia airlines oo kale hanti hanti ayaa ka taalla dibadda shirkadahaas dibadda ka yaalaan lacagtii haddii ay yidhaahdaan lacagihii baan dib u keenay waxaa dhacaysa in diyaaradihii ay markaa lahaayeen somalia airline in deyn lagu lahaa marka deyntii iyo waxaa lasu fiirinaya hantida meesha taalla dawladdu marka wa waxay hadda ku jirtaa process ah inay weydiisato deyn dhaaf deyn dhaaf haddii ay hesho marka waxay la soo wareegaysaa in hantiyihii iyo wixii dhaqaalaha oo bangiyihii in soomaaliya dib loogu soo celiyo waxaa kaloo jira lacaga inaan lasoo daabicin in muddo ah inshirin soomaaliya lasoo daabaco oo oo hadda soomaaliya doolarka aada uga xoogan inshirin soomaaliya lasoo daabaco oo laga baxo inflationka iyo iyo sicir bararka laga baxo taana waxa weye markii lacagtaadu qiimo yeelato waddan kasta oo lacag kugu lahaa ama deyn kugu lahaa wuxuu soo wuxuu soo dal dalbanayaa wixii uu kugu lahaa marka horta marka ugu horreysa deindhaaf in la raadiyo deindhaaf kolkii la helo marka in wixii marka inaga naga maqan ee hanti ah sidaa lagu helo lacag ka sharciyeysan i m f tana iyo adduunka la jaan qaadi karta in soomaaliya ay soo daabacto
waxaa jira marka laga soo tago hadda diyaaradahaas oo kale in ay jiraan guryo ay safiiradu safaaraduhu lahaayeen oo ay safiiradu deganaayeen shaqaalaha kale ee safaaradaha waxaa jiray safaarado dhulalkeeda ay soomaaliya ay lahayd wax dabagala ma ku sameyseen qaarkood si gaar aha loo isticmaalaa qaarkood dadaa deganow ijaaraha laga qaataa wararku qaar saasay sheegayaan ma jirtaa marka wax rasmi ah oo aad ka haysaan okay arrinta safaaradaha iyo qunsuladaha waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda ayaan waxaan weydiisanay in ay lasoo siiyaan akhbaarta safaaradaha iyo meesha safaarad walba iyo guri kasta oo soomaaliya ay leedahay dibadda ku yaala akhbaartiisa meesha ay marayso iyo maraaxilkiisa taa wasaaraddaanu ka sugaynaa sidoo kale waxaan weydiisanay dadka safaaradaha dibadda ka shaqeeya head counts waxa la yidhaahdo oo dadka numberskoodii ma cadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaanu weydiisanay oo iyadana ka sugayna sababtoo ah waxa weeye wasa intaasoo dawladood oo kumeel gaara waddanka soo maray intaasoo dawlad dawlad kastaana waxay magacaabaysay shaksiyaad bay magacaabaysay qof welibaana wuxuu leeyahy warqad baan haystaa dawlad hebel baan warqad ka haystaa marka arrimahaas oo dhan si loo xakamadeeyo oo oo process cad loo helo wasaaradda ayaan arrintaa weydiisanay iyadaana ka sugayna
waa mahadsan tahay markana dhegeystaha xiga
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan daahir oo jooga magaalada muqdisho falastiin axmed aad ayaan kuu salaamayaa adiga iyo mudanaha nuur jimcaale faalax brofesorka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo ah inta badan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyaa musuq maasuq ka dhex jira gaar ahaan kuwa maaliyadda haddaba maadaama uu isagu yahay mudanaha hanti dhowrkii qaranka muxuu ka leeyahay eedeymahaasi ma jiraan eedeymahaasi waa mahadsantiin
haye
okay arrimaha ku saabsan masuq maasuqa hay-adaha dawliga ah iyo shirkadaha dawladdu leedahay baarista inta badan hadda socota kama hor dhacayo ilaa aan wax cad oo con concrete aan helana waxa weeye saxaafadda uma soo bandhigi karno war cad oo ribora ayaan website-keygana dhigaynaa soona bandhigaynaa laakiin hadda baaris baanu socoto baaristii baanu ku guda jiraa
waa mahadsantahay n sida hadda waxaa jirta warbixintii ugu dambeysay soo saareen kooxda monitoring groupka ee la socodka cunaqabateynta soomaaliya eritrea inay sheegeen in lacaga badan la lunsaday adinka eedahaas ay sheegayaan iyo lacagahan ay sheegayaan ka hanti dhowr ahaan ma aragteen haddiise aysa ay jirto iyo haddii aanay jirin maxay tahay doorka aad ku leedihiin inaad arrintan kala caddaysaan
inagu kahanti dhowr ahaan innaga ah hay-addii baarista qaranka soomaaliyeed iyo monitoringka sameyneysa innaga iyo iyagu waxaan hadda wadaagnay ma jiraan way jiraan arrimaha ay ka hadleen oo shaksiyad soomaali ah iyo hay-ado ay ajnabi ah oo ay sheegeen laakiin waxa meesha yaallaa waxay yihiin waxba laguma xugmiyo waxyaalaha afka qalaad lagu yihahdo hiirsisayga oo waa lalahaa iyo waa la yidhi meeshii laca- number cad oo lacag ah oo wasaarad ama shaksi ama hay-adi dhansatay oo laleeyahay wasaaraddaas intaasaa ku maqan haddii ay hayaanna dee ha- han- inay nala wadaagaan oo general public soomaalida ay la wadaagaan aad bay u fiicnaan lahayd Eh, laakiin hebel iyo heblaayaa wada hadlay lacag bay ka wada hadleen Eh, hebel iyo heblaaya lacag bay isweydiisteen weli waxa weeye arrintaasi arrin eh, sharciga waafaqsan maaha sharciga waxa weeye inaad hesho warqad saxiixan oo is- istaatadii dawladda iska leh oo sharciyeysan oo hay-ad ka soo baxday oo lacag lagu qaatay ama lacag lagu weydiisanayo inaad hayso hadal rikoor ah oo laba ruux lacago ku kala qaadanayaan maaha isweydiisanayaan ay ku kala qaadanayaan legalitiga arrinta meesha keenaysa haddii hadda maxkamad aniga la iiga yeero oo qof la xiro oo lagu xiro corruption waa inaan keenaa Eh, warqad cad oo xafiis dawli ah ka soo baxday waa inaan keenaa hadal duuban oo labadii ruux oo lacagta kala qaadanayay ah waa inaan hayaa eh, hantidii maguurtadeeda la kala qaatay oo private loo bedelay waa inaan hayaa marka hadda waxa weeye eh, arrintaasi eh, maadaama iyagu aynan haysan dad shaksiyaada oo waddanka u jooga waxa weeye hadalkii wuxuu noqonayaa ku tirateen iyo way is yidhaahdeen iyo way is- way is yidhaahdeen iyo way islahaayeen Ha- waxaa fiican inaan dadka shacabka alla marin habaabin la keeno anigu sida aan keeni lahaa la keeno wax caddayna oo lacago la boobay lacago eh, la boobi rabay oo nambarkoodii cad yahay warqadii lagu boobi rabay haddii la boobay ciddii boobtay warqad ay ku saxeexan tahay intaa waxaan ahayn waxa weeye heersi weeye heersi say baa la yidhahdaa concrete evidence maaha
Een, micnaha markhaati sugan maaha maaha markaad sugan maaha waa mahadsan tahay markana een, dhegeystaha ugu dambeeya bal aan fursadda siino
ha waa idin salaamaya salaftiin adiga iyo iyo mudanaha meesha fadhiya ee hantidhowrka qaranka Ah, waxaan rabay inaan weydiiyo hantidho- hantidhowrka qaranka su-aal Ah, waxaa jiray in badan ah, in magaalada inay soo baxayeen warar ah, hay-ada international iyo kuwa ah, gobolkaba ay soo saareen in soomaaliya ay tahay meel uu ragaadsaday jasaadka ama musuqa warbixino ay soo daabaceen kooxda dabagalka qaramada midoobey ee loo yaqaan monitoring group ay mar sheegeen in ay jirto maxaa la dhahaa musuq baahsan oo oo saameeyey hay-adaha ah, maxaa la dhahaa ah, hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya marka ah, maxaa cad oo tallaabooyin cad ah oo aad qaaday mudane intii aad imaatay xafiiskan haddii ay jiraan ah, macnaha dabagallo aad samaysay ama wax aad baar waxaa rabay in aad dadka u sheegtid laakiin waxaa muhiim ah marka hore in aad sheegtid tallaabooyinka stepska aad qaaday si looga hortago musuqa waxaan rabay oo kale su-aal kale oo inaan raacsado oo iyadana aada u gaaban su-aashaas oo ah eh, soomaaliya waxaa jira waxaa la dhahay eh, dagaal sokeya ka jira muddo dheer ayaa dad ishaysteen ha noqdaan dadkaasi qabiilo mar isdagaalaya markii dambe waxay isu bedesha arrintu fikir in laisku dagaalayo ideologiyo marka eh, hay- hay-adaha eh, maaliyadda eh, eh, eh, maxaa la dhahay dowladda federaalka ah hadda joogto ma jiraan qaabab ay macnaha hantida dibadda ka imaato oo kale oo mucaawano ha noqoto ama dakli ama cashuur ha noqoto qaab cad oo degsan oo ay u sheegi karaan shacabka soomaaliyeed ee adduunyo ku kala firsan waa mahadsanti
haye okay eh, arrinta horta laba su-aalood weeye su-aasha ugu horeysa oo ah eh, maxaad qabateen eh, si aad u joojisaan eh, corruptionka soomaaliya ka jira corruptionka eh, Musuqmaasuqa.
soomaaliya ka jira iyo wadamada africa eh, guud ahaan ka jira waxa weeye baahidaa keenaysa Eh, waxa weeye hadda wadamada anaga nagu dhegan corruption baa ka jira Eh, monitoring group oo fadhigoodu yahay kenyana eh, waxba kama qoraan sababtoo ah waxaa jira due process wax la yidhaahdo oo process la maro ama eh, eh, way stepeska hadda aad sheegayso oo la marayaa jira Eh, marka inta qof idaacad soo istaago ama warqad yar iska qoro uu yidhaahdo wadanka kenya ama ama jabuuti ama ama uganda ama ethoopia waxaa ka jira eh, corruption baa ka jira wasaare hebel iyo wasaare hebel laba shaksi oo ka shaqaynaysa waxaa samaysay hay-ad ama dad shaksiyaada oo monitoring group waxa qaabka u baarayaan innaga sharci adduunkaana qabanaya haddii aanu nidhaahno waxa meesha waxaasaa ka jira waa inaan soo saaraa caddayn sheegaysa ama warqad dawli ah oo meeshaa ka soo baxday ama video cad oo waxaa ku cad yihiin ama cod waxaasi ku cad yihiin intaa inta laga helayo innagu processka internationalka aanu isticmaalnaa ee soomaaliya dadku inay ogaadaan baan aada u danaynayaa wixii corruption ah ama wixii musuqa oo ay arkaanna inay nala soo xiriiraan innagana qaabka iyagu waa qaab caalami ah wadamo caalami ah ayaanu xiriir leenahay qayb ka nahay dadka iyaga soomaalida dad afartan sano hanti dhowr ka shaqaynayey oo experti ah oo wax yaqaana dadkaa laftooda inaan ixtiraamno oo shaqada inay gudan karaan in kale inaan shaki la gelin oo dadkaa la garab istaago oo waddankaan waddankiisi noogu noqon laha aan ka shaqayno taasa aniga aan ku doonaya.
aada umahadsantaa nuur haye walaal
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax kaliitaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo